dab xoogan ayaa duhurnimadii maanta ka kacay suuqa weyn ee magaalada jowhar kaasi oo ka kacay madbacad ku taalla suuqa oo uu milkiyadeeda leeyahay cabdikariin xasan cali maqaney oo si weyn looga yaqaano jowhar dabka ayaa la sheegay inuu kacay abbaaro duhurnimo maanta xilli dadku ay badi ku howlanaayeen dukashada salaada duhur dabkan ayaa ka dhashay koronto ka kacday gudaha dukaanka waxaana bas beelay agabkii ku jiray ganacsatada iyo dadka ka agdhowaa oo iskaashaday ayaana ku guulaystay markii dambe in ay damiyaan sida ay rediyo isnay uga warbixisay zahra xuseen samow oo ka mid ah ganacsatada jowhar kana mid ahayd goobjoogayaasha dadaan ka kacay watigii adiga salaadii duhur lagu jiray daarta haajisanayey soon ku yaalo ganacsi ah dadka salaada ku jiraano dadki kacay marka salaada laga soo baxa kadib waxaa la arkay gurigii oo qiicaayo marka alxamdulilah qolkii oo maxay ahayd subas dadka badan alaabta ay baxsadeen qaarkood suuqleyda dadkii marka gurigan guri shugow ahaay alxamdulilah ilaaha maxay ahayd u yasiray wiilkaas oo alaabta ku gudatay afikariin dukaankaas waxaa yaalo kumbiyuutaro waxaa yaalo waraaqaha ka lagu daawaco meel waxay ahayd oo adiga dadka oo bulshada loogu adeego sidii guryaha markii lakala gadanayo kale dadka korontada koley tago meesha dadka ma dhawee koronto waayo maya maya keligiis oo ku koobnaaday alxamdulilah gurigaas waxaa ahaay guri oo muxuu ahay shugo ahay alxamdulilah ilaaha badbaadiy dadkii kale gurigii aka kol loogu koobnay gudaha gudaha gurigu wuu xirnaa salaadaa lagu maqnaa gurigu wuu xirnaa gudahoo ka kaciyey waxaa lala arkay qeec iyo wixii ala arkay salaada duhurka markii laga soo baxay ayaa la ogaaday qeec ayaa la arkay albaabki dadkii marka way wada maqnaayeen albaabkiyaa la jibiyey marka sidii loo jibsabaa la jibiyey sidii mayaati lagu damee laga tacaalay wallahi guriga wixii ku jira hal xaba lagama bixinin wixii ku jiro ayagoo dhan waa gubteen waa wallahi dadweynaha uu soo ciidmiyey dadweyne badan ay fara badan ganacsataa imaaday oo suuqa dadkii ganacsanaya dhan gaabad waa lasoo wada xiray maasha allah waa loo gurmaday biyo oo la xiriiriyey caro la dejiyey geed oo lagu daminayo dadka dhaxal ahaan ku jirto wallahi alxamdulilah la askar waa joogto askar oo ciyaal kala burinayso suuwada iyo waxaas kala burinayso waa joogto wallahi xaaladaas jabiga waa sida hore usoo noqo alxamdulilah dadka waa la damiyey maasha allah waa lagu guulaystay dadweynihii iyo ganacsatadii wixii dhanaa maxay ahayd lagu gurmaday alxamdulilah jawiga hadda sidii hore kusoo noqday maasha allah aa wallahi horta suuqa waxa waaye waa kusaana noqdaa maro badan haddana korontaa loo eedeynaa sida umaleynaa hadda dad meesha kama dhaweyn koronto le waaye marka waxa waaye ganacsatada hadda waxaa la rabaa kale inay waxa samaystaan booyad oo dadka dadamiske maadaama oo suuqii oo mar walba dad kusoo noqonayo dowlad male gacan wax laguma dami karo ilaa aadamiye markii dambe alxamdulilah si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay uu dabka kaco suuqa tiro dhowr jeer oo hore ayaa sidaani oo kale waxa uu u geystay khasaare hantiyadeed